deeqnu raashinka ay ku koytay cutubka taakulada ciidanka talyaaniga ayaa weliba la deersiiyey qoysas danyar ee ku nool degmada hodan ee gobolka banaadir aanase oo deerow ilaa iyo boqol qoys walina laakashaan xulay xaafado degmada dowlada talyaaniga ee kumida dowladaha garabka siyow bulshada soomaaliyeed ee dhibaataysana aana kumid ay qoysaskii ku faa'iidaysada deeqdan raashinka iyo kumaha nageen iyoona sheegeen intii baahi wiihan qabeen maadaama weli daalka daruufo shalgadisanaya ku jarta waa ku faraxsannahay deeqda nala siiyey na kumaanaan lahayn doomma ilaahaya noogu sadaqaystay waana aan mudannahay waana ka mahad celinaynaa waxay ka koobneed bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo fuul iyo caanbooro intaasay ka kooban tahay muxuu ahay wixii la siiyena wax ka badan allaha siiyo amika talyaani waa ka mahadsan yihiin inaa deeqdan na siiyaan deeq bayna soo gaarsiiyaan waa ku mahadsan yihiin ajar iyo xasanaad ilaahay ha ka siiyo iika umahay welinaynaa waa ka gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir cali axmed faarax iyo weliba umahnagay cutubka taakulada ciidanka talyaaniga oo deeqdaan hadeersiisa oona sheegay intii wakhtigan iyo haka-eedi iyadoo gobolka banaadir roobab daadad wadiyo ubdaaceen aanasi oo saameeya dad badan oo danyaree waxaan soo dhoweynaynaa saraakiisha sare ee dowladda talyaaniga ee maanta halkan noogu yimid iyo martida kale joogta sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa dadkan shacabka ah oo maanta ka faa'iidaysta deeqdan xilliga adag ku soo aaday eed ogtihiin in daadad ay jiraan iyo dhibaatooyin roob ay ka jiraan magaalada gaar ahaan ay degmada hodan si aada u saameeyeen roobkaas runtii waa deeqdii ugu horreydadaan helno waana uga mahad celinaynaa dowladda talyaaniga oo ah saaxiib weligiisba dee ummaddan garab joogay ilaa intii adduunkaanu jiray saaxiibaana soo ahayn talyaaniga marka hadeerna dee saaxiibtinimadiisa waxay uga duwantaha saaxiibtinimada kale dee waa middan oo oo noogu soo gurmadeen oo hadda roobkan iyo daadkan dadkii markay saameeyeen ay noogu yimaadeen runtii dee xilli adagay ku soo aaday dadkan duruufaha kala duwan ay haystaan waxaan rajay doonaa kuwa kalena ayaguna inay sii labanlaabi doonaan kuwa kale oo maxay ahayd hay-adaha kalena iyo safaaradaha kalena ay ku daya doonaan waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibtinimada dowladda talyaaniga iyo shacabka talyaaniga shacabka soomaaliya ee weligeed sii jirto ayadan inay sii jirto aad iyo aad aad u mahadsantihiin